الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد كتاب الخصوف waa kitaabkii ka warramayay dayax iyo qorax madoobaadka dayaxa iyo qoraxda oo madoobaada markaa mashruuciyadooda arrintaasi in salaad la tukado inay mashruuc tahay iyada oo aragtida falakiyiintu ama dadka meerayaasha wax ka sheega ay ka duwan yihiin sidanuu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam oo ay u tilmaamayaan wax isgudbay iyo meerayaasha qaarkoodoo ka kale isku gudbay un inay tahay laakiin sidaas si ka xeeldheer ayuu rasuulku u fasiri doonaa sala allahu calayhi wasalam marka xukunkiisu salaada in la tukadaa waa mashruuc macnaha waa sharcigu waa jideeyey qolyaha qaarkood waajib bay ku tilmaameen laakiin sida raajixa waa inay sunno tahay salaadaas xagga tacriifkeeda iyo tilmaanteeda kusuuf iyo iyo khusuuf marka kaafka iyo marka khaada labadaba waa loo isticmaalaa dayixu kolkuu madoobaado iyo kolkay qoraxdu madoobaato inkasta oo ay culimmada qaarkood luqawiyiintu yidhaahdaan kaafku wuxuu u badan yahay qoraxda khaaduna dayaxa oo khasafa alqamar sida aayaddaba ku sugan wakhasafa alqamar iyo marka loo isticmaalaya qoraxdana waa kasafat ishams waxaynu se arki doonnaa labadaba iyadoo lagu fasirayo taasi waa xukumkii iyo mashruucnimadiisii camalkan waxaa kaloo isla jira xigmadda ku jirta markay wax dhacaan ama meerayaashii wax iska bedelaan waxbaa soo kordhay nabigu wuxuu tilmaamay arrin ilaahay oo weyn iyo cabsigeli inay timid wax laga cabsado argagaxli markuu yimaadana meelaha loo cararo ilaahay baa kow ka ah iyo cibaadadiisa fafiruu ila allah innii lakum minhu nadiirun mubiin salaaduna sidoo kale waa tii loo ciirsanayay ee ilaahay loogu tawasulayay allah wuxuu uhi wastaciinuu bisabri wasalaa markay wax idinku yimaadaan sabirka iyo salaada kaashada ilaahay uu idinka dulqaadiyo faraj baa iman taasina waxa weeyaan waa xigmaddii kayfiyadda salaadan sida loo tukanayo waxaynu arki doonaa riwaayoon kala duwan inay soo arooreen oo mar wuxuu tukaday nebigu laba ragcadood oo dhaadheer marna wuxuu tukaday laba ragcadood oo ragcad waliba laba rukuucood leedahay marna wuxuu tukaday la yidhi wuu tukaday laba ragcadoodoo saddex rukuucood leh marna laba ragcadoodoo afar rukuucood leh axaadiidta iyadaa culimmadu dee waynu ku arki doonnaa kitaabkao soo celcelinayeen qaarkood waxay idhaahdeen riwaayooyinkaa kala duwan waxaynu u qaadanaynaa in intaba loo tukan karo maadaamay wada ansaxeen waxaa loo qaadanayaa in loo tukan karo intanoo kayfiyaynu sheegnay ama axaadiidta ku sugnaatay qayb ka midina waxay leeyihin maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam mar qura unuu tukaday salaadda dee markii intanoo siyoodba umuu tukanin sidaa daraaddeed hal riwaayo ayuunbay qaateen oo ah riwaayada sheegaysa laba ragcadood oo mid waliba rukuuc leedahay axaadiidta saa sheegaysay qaateenoo xoog badan kuwa kalena waxay idhaahdeen waa shaad oo waa laga xoog badan yahay ama asxaabta warinaya sidaasi ka duwan waa ismoodsiis iyo ruwaadda aan idhaahne ruwaadda asxaabta ka dambeeyey bay ku sheegeen inay ismoodsiis yihiin sidaasi bay kaga jawaabeen riwaayooyinka isbedbedelayaynu arki doonno taariikhu mashruuciyatiha goortii dhacdadani ay timi waxau ahaa markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam cahdigii uu joogay maka sanadihii weliba u dambeeyey markuu dhintay inankiisii ibraahiim isagoo sakhiira buu dhintay maalintii uu dhintay bay qoraxdu madoobaatay kadibna dadku waxay yidhaahdeen ina nebi maxamed baa dhintayoo waataa qoraxdii madoobaatay nebiguna kanuu ku jawaabay qoraxdu inaanay la madoobaanin qof dhintay daraaddii iyo qof dhashay toona siday had iyo jeer ummadaha qaarkood aaminsan yihiin innagaba mujtamaceenna aynu marar badan ka maqli jirnay laakiin waa aayad aayaadka ilaahay ka mid ah saasuu kaga jawaabay nebiguna calayhi salaatu wasalaam salaadan iyo wakhtigeeda wakhtigeedu waxa weeye marka ay qoraxdiiyo dayixu madoobaadaan wakhtigeedu waxa uu tegayaa marka uu iftiimo dayixu ama qoraxdu ay iftiinto wakhtigeedii u dhammaaday ma la tukan karaa salaadan wakhtiyadii la diiday salaadaha ee layidhi aan la tukanin wakhtiyadii shanta ahaa bacda subax iyo qoraxdu markay soo baxayso cinda azawaal bacda alcasar iyo markay sii dhacayso culimadu waxay u badan yihiin haa maadaama hiya salaatun lahaa sabab salaad sabab le kol hadday tahay waa la tukan karayaa sidii rawaatibtaba uu nebigu u tukaday calayhi salaatu wasalaam salaaddaa iyada ah waxay kaga duwan tahay salaadaha kale rukuucaheeda badan dharar ay aada u dheer tahay iyadoo hadday xataa maalin tahay salaada dee sunnaha ay ka duwanto kor loo qaadayo oo lala jahrayo mabaaxiskeeda iyo qodobada lagaga hadli kara kuwaasa ka mid ah axaadiidtu soo celcelinayana waynu arki doonaa iyo waxyaabo kale oo nebigu haybka ka mida uu ku dhex sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu tukan karayaa salaada jamaca oo salaadaha jamaca mashruuca ku ah ayay ka mid yihiina jamaca lagu tukan karayo rag iyo dumar iyo musaafir iyo muqiim mid walibana wuu tukanayaa cid gaara kuma gooni ah oo musaafirku macnaheedu maaha inaanu tukanayn can abi bakrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxa uhi ina ashamsa waalqamara qoraxda iyo dayixu aayataani min aayaati illaah waa laba calaamo calaamooyinka ilaahayoo waaweyn ka mida tacaala laa yankasifaani uma madoobaadaan limowti axadin walaa lixayaati qof dhintay ama dhashay qof dhimashadii ama noloshii noloshiisu waxa weeyaan dee dadka qaarkood baa qabay markuu qof noolaado macnaha dhasho walaakina allaha caza wajal ilaahay weynaayo wanaagsanaaye yukhawifu bihimaa cibaada addoommihiisuu ku cabsigeliyaa oo meerayaashii habu socodkoodu caaligahaa kolkii hore mar haddii wax iska bedeleen waxa suurtagal ah in qiyaamadiiba dhacdo wax laga aamin noqon karana ma aha maadaamuu rasuulkuba sala allahu calayhi wasalam sidan yidhi isaga laftiisuna uu argagaxay markii la yidhi qoraxdii way madoobaatay saasuu nebigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam ilaahayna waxau hi wamaa nursilu biaayaati ilaa takhwiifa aayadaha aanu soo diraynay arkaysaan waxa weeye cabsigelin ilaahay oo addoomihiisa cabsigelinaya altasbiixu waltakbiiru wdducaa tasbiix baa la akhri takbiirna waa la akhri waana la ducaysan doonaa cinda kusuufi shams markay qoraxdu madoobaato adkaartaasa aad loo badinaya salaada lagu ahriyaya can cabdiraxmaan bni samura qaala wuxuu hi baynaa ana wakhti oo anugu ataraama aan ku dhugtamayo biashumin lii bilmadiina leeba baan leeyahay taraamigu waa shiishka markuu qofku meel tooganayo ee leebka uu ku ganayo ee uu toog iyo dhug baranayo markaa weeye leeba baan lahaabaan madiine dhexdeeda ku shiish baranaya id wakhtigaa inkasafat ishams qoraxdii u baaba madoobaatay fa jamactu ashumi leebabkaygii baan isu geeyaan ururiyey oon meel ku riday wa qultu waxaan idhi la'anduranna waan eegi doonaa maa axdaahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu nebigu soo cusboonaysiiyo fii kusuufi shams qoraxda madowgeeda marka ninkani hankiisu waa weye mar walba awoodda islaam daraaddii u tababaranaya buu kolkii hore ku jiray oo ahayd inuu dee isticdaad sameeyo oo shiishkiiyo toogta uu barto markii uu arkay meerayaashii iyo kownkiiyo wax iska bedeleenna wuxuu isu diyaariyey in bal aqoonta halkaa ka soo kordhaysa iyo cilmi uu nebiga u doonta calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu og yahay xadadkan iyo dhacdadan soo korodhay inuu nebigu mowqif ka qaadanayo sharcina uu ka soo bixi doono tiina inuu weeleeyaabuu diyaaru yahay markaa hoosbahada leh waqti waliba waxa uu leeyahay u diyaar galowgiisa kolkii horena awood awoodda dhismaheeda helimakana aqoonta dhismaheeda faataytuhu nabiga waxaan kaga imi mimaa yali dahra xagga dhabarka la xidhiidha wuu sii jeeday wahuwa fi lmasjid masaajidka dhexdiisu ku jirayo wuu sii jeeday anna sii jeedkaan kaga imi فجعل وحو بلاابا يسبح ويكبر ويدعو intaasuu isku daraya tasbiixdii iyo takbiirtii iyo ducadii intaasoo salaada dhexdeeda ku jira isagoo ka baxsan isagoo ku jira isagoo galaya inta waa laga fahmi karaa xataa xusira canha jeeroo laga fayday madowgii qoraxdii xataa xusira canha ay can shamsi sawaad qoraxdii jeeroo madowgii ka tegay wuu ku daldalay ducadaasunbuu wado rabbi barigu waday qaala wuxuu raabigu yidhi uma qaama nebiguu istaagayo fasallaa wuxuu tukaday rakcatayni laba ragcadood wa arbaca sajadaad iyo afar sujuudood saasuu asxaabigani tilmaamay laba ragcadood iyo afar sujuudood markaa rukuucihii badnaa riwaayadan isagu ma sheegin riwaayada xagga dambe ku jirtaana sidanoo kaleunbay tilmaamaysaa laba ragcadood oo caadiga erayga ku jira umma macnaheedu intuu ducaystay uu sidaa yeelay baa qoraxdii markii ay faydantay kadib buu uma qaama fasalla rakcatayni intuu istaagu laba ragcadood tukaday imaamu naawi iyo rag kale waxay iyagu ku fasirayaan umadu tartiib ma sheegaysa xagga ficilka nebiga ee wuxuunu ninkan khabarkiisi iyo warkii uu soo gudbiyey ayuunbaa markaa ay ka warramaysa oo nebigu tasbiix iyo duca iyo xamdi buu akhriyey wuu tukaday markaa ka odhan laa wuu tukadayoo sidan uu yeelay ayuunbuu dabeedna salaadii dambaysiiyey waxaa se aad moodaa malaa inuu taa kasii yaro dhow yahay a'immada qaarkood waxay ku fasirayaan intaa hore inay tahay salaadii uu tukaday ilaa qoraxdii caddaanaysa markii taasi dhammaatayna uma qaama fasalla rakcatayni wa arbaca sajadaad salaad kaloo sunna ah oo laba ragcadood leh oo afartii sujuudoodee caadiga ahaale ila ragcad waliba laba sujuudood bay ahaydeen ayaa markaa nebigu tukaday kusuufkiina sidiisuu tukaday salaad kaleo laba ragcadood oo sunnaana wuu ka dambaysiiyey taasaa ugu dhib yar xagga tafsiirka oo ta'wiil takallufa tanaa ka dhib yar marka halkaa waxaynu ka aragnay salaatul kusuufna in la tukanayo wakhtigeeduna waa inaa inta ay qoraxdu caddaanayso iyo waxa uu helinaya in la badinaya tasbiixda takbiirta iyo ducada alamru bisalaa salaad baa la isfaray cinda kusuufi shams markay qoraxdu madoobaado amarku hal huwa lilwujuub aw laa ma waajib baa mise waa maya amarku dee lilwujuubna wuu noqdaa waajib lilnadbina wuu noqdaa sunne markaa kan inuu sunno yahay bay u badan yihin waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu soo aragnay inuu ninu yimidoo uhi salaad maxaa laygu leeyay dee shan baa lagugu leeyay miyaa wax kaloo farala laygu leeyay maya buui inaad sunno tukata mooyaane warkaasi wax salaadoo waajiba dee halkaasaa ay ku dhammaato jumcadiina waxay bedelun ka tahay oo halkiisii gashay duhurkii jinaasaduna waa xaalad gaaraba waajibba ha ahaata salaatuljanaaza laakiin waa salaadaan joogto ahaynoo dee gaara wey salaadaha joogtada ama sidan oo kale u soconaya waa shantaas عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى فإذا رأيتموهما مك أركتان قرحذي إيدي حيوم ذوبادي فصلوا فصلوا تكلا صلاة الشيخ دون النوعين تكلا saasuu rasuulka ilaahay sal allahu calayh wasalam amar ku bixiyey tukadami marka aayad waxaa la yidhaahdaa waa alcalaama aayadi waa calaama inna aayata mulki an ya'tiyakum taabuut ninkaa daaluut la yidhaahdo astaan iyo calaamada waxa uu ah inuu boqor ilaahay soo diraya soo magacaabo dee taabuutkiibaa iman doona sanduuqii wakhtigii hore jiray marka xataa aayadaha qur-aanka ah waxay calaamadu yihiin jumlooyinkaa isku xidhan inay dhammaadeen jumladaa wada socota ee nambarka iyo raqamka leh markay dhammaato intaasaa calaamad waa calaamad weyn marka sidaas sida aayadaasi waxay calaamad u tahay awoodda ilaahay iyo inuu isbedelka kownka isagu leeyahay oo aan waxba ku adkaanaynin siduu doona wax u galo amarkaasuu markaa sheekhu halkan u keenay taasina markaa wuxuuna ahayd in qoraxdiibuu si gaara u sheegay laakiin mar walba labadiiba wada sheegay halkanna waxa weeye baabulamri bisalaati cinda kusuufi lqamar taa hore waxay ahayd marka qoraxdu madoobaado kana waxa weeye markuu dayuxu madoobaado muu labadaba dee xadiidunbaa wada sheegaya mar kaliya isku qabto waxa uu u kala qaadaya waa laisku waafaqsan yahay qoraxda maadaama uu nabigu tukaday calayhi salaatu wasalaam qorax madoobaad laakiin maadaamaanu dayax madoobaad tukanin inuu isaguna la mid yahay ayaa halkan uu ku caddaynaya saasuu kala qaaday عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتموهما فصلوا باب الأمر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجلي وحاحد باب كان يكتشواب يا صلاة إن لوضي إلى أنت افتيم يسو قرحدي يديك شيء مدوبالي أنا وقتي قيد وإنت وقتي الصلاة وإنت يكتشواب marka hadii la bilaabana waa la iska wada ilaa inta madoobaanayo hadii dhexda laga dhacana waa la wadi haddii uu madoobaadana hadduu cadaado qoraxdii ama dayixina waa la joojin lama sii wadayo عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسببها صلاة يا سبب, سبب متقدم وسبب مقارب وسبب متأخر انت بوي يا شاء سبب صلاة وإلى هذا هرية يا سبب مقارنة ومركا تاغن marka sababka muqaarinka ah ee waqtigiisa uu joogo markuu taga laba soo qalaynaya saatan oo kale إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا بركة أركتان يقوم ملوت كذا حتى تنجليا intaasuu xadiidkani soo kordhiyay xataa tanjaliya ilaa ay iftiinto qoraxdu ama dee dayxiiba waa labadiiba aayadu xataa tanjaliya jeeroo ay iftiinto maxay al-aaya ilaa mid waliba gaarkiisu aayadu ahaa aayaddii madoobaatay si ay marka iftiintaa la joojiyo عن أبي بكرة قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخسفت فكسفت الشمس مركي قرح دي مدلات فوثب وبولي يجر ثوبه يسوى مرديس تيريا فوثب وبولي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه مرديس تيريا حي شيء يستطاع إن أرقى حي إن أرقى عادي نرى isagoo ilaahay qaybka u sheegaya iyo waxa maqal loo sheegay adduunyada waqtiga la rogaya calaamadaha waaweyn haddana dee wuxuogay ku qanacsan yahay yaqiintiisu way naga badan marka inuu ilaahay awoodda weyn leeyaho waqtigu doono wax yeeli karo ogyahay marka maradiibuu si fiicanba aanu u xidhaninba oo go'isii aanu si fiican u geejinaya isagoo jiidayo carabay fa sallaa rakcatayni xata njalad labadii ragcadood buu tukaday ilaa iftiinta marka laba ragcadood ayuu halkan xadiidku sheegay laba ragcadood oo laba rukuucood leh mid waliba laba rukuucood leh baynu arko marka waxyaabaha aadaabta waxaa ka mida qofku inaanu isdhigan iska daadaawanin wax caadiya u qaadanin laakiin uu dee naxdintani ay timaado ila waa kan ilaahay takhwiif buu tilmaamay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam isaguna waa kan deele salaada tukada la loo argagaxo baabu lamri binnadbi lisalaati lkusuuf waxa la isfaray baabu lamri binidaadi baabu lamri binidaa amarku wuxuu ku dhacay annidaa yeedhbo lisalaati lkusuuf waa su-aal kale salaadan iyada ah marka wakhtigeeduu gaadho ma adaankii caadiga ah bay leedahay mise yeedhmo kalay leedahay mise adaanba ma leh iyo yeedhmaba xadiidkana ka jawaabaya salaadan dayax madoobaadka habka adaankeedu yahay ama la isugu yeedho iyada oo aan looga qiyaasanaynin bay leeyihin fuqahadu salaadaha kale هذا الحديث تنون كسوري عن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي ونبي النوراوي قرآن بدوات فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي مد واقع يدرى يولي صوتك وياه عن الصلاة جامعة فاجتمعوا ويصوروا صلاة جامعة الصلاة جامعة صلاة وإن كل من يسا كارايا صلاة بلت كنايا انت سيئر مرد نقط إلى أفر إعراب مريم فقهاء إلا بضب الله وضاء فتحية الصلاة جامعة يا إلا بضب الله وضاء رفعية الصلاة جامعة هي تهرين للرفعية الصلاة جامعة هي تدنبئن للرفعية الصلاة جامعة إعرابية هو إسكواضح وين marka la nasbiyo de mar ficil baa loo soo qadari karaa marka dambaa la xaalaynaya mar mid mubtada laga dhigaya marna mid khabar baa laga dhigaya macnuhuna guud ahaan waxa weeyaan salaadii wayna kulminaysaa u kaalaya fajtamacuu way soo urureen wastafu saf baanay galeen waxay markaa intaasina tilmaamaysaa salaada sunnaha ah in jamac lagu tukanayo fasallaa bihim nebigu wuxuu tukiyey arbaca rakacaat afar rukuucood oo fii rakcatayn laba ragcadood dhexdooda wa arbaca sajadaad iyo afar sujuudood oo sidii lagu yaqaanay dee marka hore ragcad waliba laba sujuudood bay lahayd marka waxaa soo kordhay waxa weeye riwaayadan sheegtay waa riwaayadku say u badan yihiin in ragcad waliba laba rukuucood leedahay laba qiyaam iyo laba ictidaal iyo laba rukuucood ama aan idhaahne kow markuu uu nagu soo celcelin doona intaas laba rukuucood iyo laba qiyaam baabu sufuufi fii salaati lkusuuf in la safanayo salaada dayaxmadoobaadka jamac saf leh oo sidii salaada loo simayo kale عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي قرح بمدوات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسجد كوبحي حيكون موجينيسا سيدي عيدها أو كلا وحباء لو تكن ما ييدا بناك أما صلاة الاستسقاء صلاة الرابطونة هي عيدة هي مصلى لو تكن شري بنان لكن إلى المسجد مساجد كان لو تكن فقام فكبر انتو استاغي بحر وصف الناس وراءه dadkiina gadaashiisuu safay xaggiisa dambe waxaad iska garanaysaa marar badan in dee erayadu xuruufu tartiibku aanay tartiibkoodii caadiga ahayn fa qaama wuu istaagayoo fakabara allaahu akbar buuri wasafa annaasa waraa'ah waawgu mararka qaarkood buu cagsu tartiib keenaa kolka safka la safayaa waa kabara ka hor intaanu xidhan buu safka simay kadibna wuu xidhay فاستكمل وحو دمهستري أربع ركعات وأربع سجدات أفر ركوعات هي أفر سجودات وانجلت الشمس قرح دينا وإفتينتي قبل أن ينصرف انت أنا كبحين انت أنا كبحين بإفتينتي سقلفتي سكالك دي أركي إفتينك أو قادينا وكبحين نبقى عليه الصلاة والسلام waxaynu markaa bilaabaynaa su-aalaha hore waxay jawaab jawaabaha hore waxay su'aalay jawaabo u ahaayeen aynu soo qadinay ee inta imika soo socotaana waxa weeyaan ma hiya kayfiyatu hadhihi salat salaadan habkeedu waa noocee salaadan habkee loo tukadaa ayay ka jawaabayaan intaasoo nooc nawcun aakhar nawcun minhu nawcun aakhar ayuu isdaba dhigaya marka anwaacdaas iyo waxa laga jawaabayna waynu qadinay waa anwaac wada jaaiza iyo kayfiyadan aynu soo aragnay arbaca rakacaat arbaca sajadaat unbaa sugan kuwa kalena waa shaad qolyaha qaarkoodna sidaasay qaata labadaa qowl عن عائشة قالت وحي تري خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام واستاغي نبي فكبر وكبارته وصف الناس وراءه كذا سودتك صفي waxaa kaloo suuragala in dee fakabara takbiir uu akhriyay ka horaysaba salaada oo takbiirtii markay safanayeen uu akhriyay midaan xidhashadii ahayn waxaa kaloo suuragala faqaama fakabara intuu isagu istaagay buu allahu akbar yidhi safka ayuu dabadiisa simay amarkiisay ku simeen dadku ilaan isagu wuu amray oo istaagabu marka safka isagoo xidhay bay simayeen dhaqsaha u galay salaada taana waa laga faa'idaysan karaa faqtaraa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam qiraa'atan طawiila wuxuu akhriyay qiro dheer suuradaha dhaadheer buu akhriyay uma kabbara allahu akbar buuli farakaca rukuucan طawiilan wuu rukuucay rukuuc dheer oo sarajooggii ku dhow uma rafaca ra'sah madaxuu kor u soo qaaday faqaala markaa nebigu wuxu uhi samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd intii caadiga ahayd ee ictidaalka la odhan jiray intaa muu goosanin ee intaasi way ka horraysay akhrinta labaad marka rukuucda hore laga soo tooso waxa dee waxa la akhrii jiray caadiyan rukuucda marka laga tooso ictidaalka intaasaa la akhrii jiray dikrigaa dikrigii waa sidiis akhrintii baa kusii xigtay markaa uma qaama wuu istaagay markuu samica allahu liman xamida wiu salajoogii daystay faqtara'a qiraa'atan awiila qiro dheer waa salajooggii labaad ayuu qiro dheer akhriyay hiya adnaa ka yara sokaysa min alqiraa'ati luula akhrintii hore ma gaadhaysa qiradani bay ka yar gaabanta uma qaala wuxuu uhi samica allaahu uma kabara farakaca rukuucan awiilan rukuucdii labaad buu haddana rukuucay iyadoo dheer huwa adnaa min arukuuci lawal adnaa waa ka yar wey aqalu wa aqsar ka gaaban rukuucdii hore sarajooga dambe kii hore wuu ka gaabnaa rukuucda dambe kii hore way ka gaabanta tii hore uma qaala wuxuu ihi intuu ka toosay samica allaahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd waa ictidaalkii markaa kan ictidaal baa loo bixinaya ictidaal ayaa la odhanayaa marka waa laba sarajoogo hore iyo laba rukuuco iyo hal ictidaal uma sajada markaasuu sujuuday uma facala wuu sameeyey fi rakcati lukhra ragcaddii kale mila daalika intaasoo kale iyana intaa aynu soo sheegnubay lahay marka qira'a ayaa xadiidku uu tilmaamay qiruu akhriyey qiraa'atan طawiila qiradaasi noocay ahayd labada meeloodba qiraa ayuu alqiraadu akhriyay macnaa iqtara'a qiraa'atan طawiila suurat lfaatixa dee ma sheegna laakiin waxa iska macruufa marka uu kolka hore isu taagay inuu akhriyayo suurat alfaatixa faqtara'a rasuulu llaahi qiraa'atan طawiila waa qiro dheer oo aan faatixadii ahayn ee faatixadii gaar bay ahayd marka tadambe laftigeedana in faatixadii u akhriyaya unbaa laga qaadanaya ilan tii horeba siaan loo sheegin faatixadii umaan tan dambena loo sheegin fastakbala wuxuu dhammaystiray arbaca rakacaat wa arbaca sajadaat wanjalat ishams qoraxdiina way iftiintay qabla an yansarif intaanu ka bixin uma qaama nebigu u istaagay fakhaaba annaas dadkiibuu khudbad u akhriyay markaa salaadan inay khudbad leedahayna way ku caddaatay khudbad sida ta ciidda ka dambaysa oo aan sida ta jumca ka horrayn faathnaa cala allahi caza wajalla bima huwa ahlu ilaahay wuxuu ku ammaanay bimaa shaygiibuu ku ammaanay huwa ilaahay ahluhu uu qalmo uu ku habboonyahy wuxuu ilaahay ehelka u ahaa ku habboona oo marka aad had iyo jeer ilaahay addoonku uu baryayo waa inuu ammaanaa uma qaala markaa nebigu waxau yihi إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياة فإذا رأيتموهما فصلوا حتى يفرج عنكم حتى يفرج عنكم جرى لإذن كقاضة لإذن كفيدة وحيدا هايستا marka in salaadii la dheeraynayo unbaa uu muujinaya halkaas xataa wada salaada ilaa inta la dheeray ilaa intuu baxayo waqaala rasuulu llaahi sal allahu calayhi wasalam arrin kaloo dheeraaduu nebigu kusii daro wuxuu yidhi ra'aytu fii maqaami haada waxaan arkay marka aan halkan taagnaa joogsigaygaan halkan joogay waxaan arkay kulla shayin wucidtu wax kastoo laydin yabo ahay macnaha araggiisa iyo maskaxdiisa iyo sadrigiisa iyo laabtiisu waa waasic alam nashrax laka sadrak ilaahay baa wuxuu laabtaada miyaanan ballaadhinin waa la ballaadhiyey wax kastadaas waxa soo galay inay culimada qaar kood leeyeen xataa inuu ilaahay arkay subxaana wa tacaala oo kulla shay ilaahayna dee erayga shay waa lagu tilmaami karaa siduu qur-aankuba sheegay qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaah shayga ugu weyni markhaati waa kuma waa ilaahay marka inuu shay walba ilaahayna ka mid yahay arkay ilaahay iyo makhluuqaadkiisaba jannadiisa naartiisa ayaa laga qaadan karaa bay laqad ra'aytumuunii way aragteen buu nabigu yidhi asxaab aradtu waxaan doonay an aakhuda inaan qaado qitfan min aljanna rucub rucubaha laalaaba iyo midhaha jannada ayaan doonay inaan mid sidaa uga soo dhufto markii jannada lay hor keenay xiina ra'aytumuunii markii ay aragteen jacaltu inaan bilaabay ataqadamu inaan hore u dhaqaaqo mar waxay aragteen inaan hore u tallaabsaday oo wax tiigsaday jannadii unbaa intanay timid oo dabeetana waxaan sibuu soo qabo walaqad ra'aytu jahannam naartii jahannamana dhabnimo waan arkay laamka iyo qad waxaa la isugu geynayaa dadka qaarkood baa shakiyi karaa markaasaa hadalkii loo adkaynaya qofka markaa shaakigaa loo adkeeya naartii jahannamana waa la tusiyey yaxdimu bacduha bacda iyadoo barhkeed barhka kale uu calaashanayo oo sidaa isu cunayso oo isburburinaysa xiina ra'aytumuunii waa markii ay aragteen ta'ahartu inaan dib dhacay markii aan dib u tallaabsaday taasaan ka baqay marbuu reefasu yaro baxay nebigu tallaabo markaan dib u boodayna taasaan ka baqay buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa ra'aytu fiiha waxaan arkay ibna luxay camru bnu luxay ninkii la odhan jiray nin carbeed bu ahaa wuxuu ku shaabadaystaan wahuwa aladii kii weeye sayaba sayaba wuxuu jideeyey asawaa'iba waxyaabaha loo waqfo sanamka maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiila sawaa'ibtu markaa waxa weeyaan waa geel waqaf looga dhigi jiray sanamyaasha waxaa la odhanaya hashaasi kol hadday shan qaalmood dashay mid wax dambe laga daya ma ah xor bay u tahay sanamka cadkeeda iyo caanaheeda iyo arrimaheedao dhan iska sii daaya sanamkay waqaf u tahay markaa taa ilaahay uu ku sheegay qur-aanka uu ilaahay ma ogolaanin carabtu iyagunbaa iska jiraysay ninkii ugu horreeyey bidcigii ugu horreeyey waxaa sameeyey buu ah markaa waxa uu mindhicirkiisa jiidaya yajuru qusbahu fii jahannam mindhicirku jiidayaa naarta halkaasaa dabeetana kaana waan arkay buui inkaari ku dhacdayga waxaa halkaana laga faa'idaysanayaa gaaladaa nebigaba soo gaadhin ee ahlu fatraha la yidhaahday labada nebi u dhaxeeyey in iyagana la cadaabayo waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa gaalada laftigeedu inay sii kala cadaab badan yihin oo midkooda oo isagu sidiisa un isaga fasaadsan iyo ka mufsidka ah ee dhulbi'iska ahay way sii kala cadaab badan yihin عن عائشة قالت وحيت خصفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي ولا نواقع الصلاة جامعة الصلاة صلاة جامعة من كوبي سوية تدكي سكة عليها فاجتمع الناس تدكي بأروري فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أربع ركعات في الركعتين afar rukuucood oo laba ragcadood ku jira wa arbaca sajadaat ilaa hadda taasaynu haynaa oo saxiixaynkana ku badan qaafkaa uu ku ishaaraya oo muttafaqu calayh عن عائشة قالت فصفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام واستاغي فأطال القيام سلجوك ديري uma rakaca uu rukuucay fa aaala rukuuc rukuucdiina u dheereeyey uma qaama uu istaago fa aaala alqiyaam waa sarajooggii labaad wa huwa duuna alqiyaami lawal sarajooggii hore wuu ka dambeeya uma rakaca waa rukuucdii labaad fa aaala rukuuc wa huwa duuna rukuuci lawal uma rafaca wuu soo tooso waa ictidaalka waa laba sarajoog iyo laba rukuuc iyo ictidaal fasajada wuu sujuuday uma facala dalika saasoo kale u sameeyey fi rakcati اlأkhraa ragcaddii kale mila dalik uma insarafa wuu ka baxay waqad tajallat الshams iyadoo iftiintay qoraxda injalad iyo tajalad labaduba waa waarid waa laba ficil oo laazima oo wasankooda sarfiga ahi uu kala duwan yahay laakiin tajallad way ifqintay iyo injalad way faydantay فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال خطبتي أدابت بدنيد قيمها بدنيد ونبي أخريايو بركاسو يري إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت ينخسفان يخسفان لا والله صار لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله إلهي بريء وكبروا وينيا وتصدقوا صدقنا بحية marka halkaa waxa taaga muuqday dikriga anna dhikra wadducaa yudfacu bihima albalaa dikriga iyo sadaqada labadaa ilaahay wuxuu ku joojiyaa balaayada gantaalaha balaayadu marka ay soo jihaystaan baatiyootiga lagu burburiye laga horgeeyaa waa ducada iyo dikriga ilaahay soo daayuun inaad baridaa tilaa iga jooji isagaa kaa duwaya wuu qadarayaa inuu keeno wuu qadarayaa inuu joojiyana labadaba qadarkiisa kama baxayaan markaa sadaqaduna qiimaheeda inay leedahay marka roob la waayo marka meerayaasha wax ka sii noqdaan marka cudur yimaado marka cabsii timaado atashaduq xataa jihaadka kolka la galaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu farayay dadka inay sadaqo badan bixiyaan iyo inay masaakiinta ka farxiyaan ay ka ducaystaanoo wuxuu lahaa هل تنصرون إلا بهؤلاء على معنى الحديث وحلا يدنكو هيلنا يا كوا دعاء بدعاء هؤلاء ثم قال مركا النبي قوحوا يا أمة محمد نبي محمد مديسيي وتواضع والنبي عليه الصلاة والسلام الضوء وحوها إلى هاي الشرف سيهدنا تواضع عن عنكوة وإنك لعلى خلق عظيم أخلاق دي سقيمها برنبه كميرة يا أمتي مؤرن لكن يا أمة محمد هذا يفيد التواضع ما من أحد قف مجر أغير من الله عز وجل إلهي كهنا سبضا وغير إيه هنا سيستقعون قاره تم مخلوق أن لم يذهين أن يزني عبده أن يزني عبده إن أدون كيس الزنيستو أي إلهي كهنا أو تزني أمته أما أدون إلهي وأبو رأي سنيسته إلهي وحكا هنا marka adoon ama nin ama gabadh uu abuuray xaaraantii ku dhaco sinadahayda ilaahay u diiday taa ilaahay wuu ka hinaasa yaa ummata muxamed wallaahi marka dee idinkuna ka hinaasa wey idinkuna qofka taa galay ka hinaasa oo diida oo ka dhidhiya wallaahi low taclamuuna ma aclam haddaa ogaan lahaydeen waxaan ogahay buu nebigu la daxiktum qaliilan in yar baa qosli lahaydeen walabakaytum kaiira in badanna waa ooyi lahaydeen marka taana wuxuu ku muujiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la tusay habeenka maalinta iyo waxyaabaha yaa kale iyo aakhiruu warjiraa inuu arrinku iyo aakhiro ayuu warjiraa war waa dambeeyaa waayaha adduunyadeed arkaysa iyo waxa isku dhacay iyo waxa isku dhalaalay halkan waa laga dari waxa dambeeyaa daran waxaa markaa halkan uu nebigu ku muujinaya calayhi salaatu wasalaam dhaqanka bani aadamku inuu yahay in yar inay ooyaan inta badanna qoslaan sidaasay tahayoo kacabsida ilaahay haysta laftigeedu inta uu qoslayuunbaa ka badan intuu ooyayo kacabsida aan hayninna dee waaba laga yaabaa inuu isaguna wax kale u ooyo laakiin xaqiiqada dambaysu ku baraarujinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo dareenka dadku inaanu ka qadintaa عن عائشة أن يهودية أتتها وأحاديث حرير لوضله وكحيرا عجائب كي مالمها قرحمة مر قرحمة ذات كل عجائب كي كحيرنا هي ملاحظات كأحاديث تسئلين قصص كلا صعلة بهل كانوا كسر أورينيا أنا عائشة أن يهودية أتتها يهودية دور سنيس أي حاسكي النبي عائشة وتمي waxaanay u dawarsanaysaa waxay og tahay inay wax siinayso waxay ogaayeen gaaladii nabiga ag jooga inuu kuwa gaaladooda kale isagu uga samafal badan yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa arrin ka duwan walaaga iyo ixsaankaa kala duwan walaagu waa gacaltooyo mu'minku xaq kugu leeyahay laakiin ixsaanka iyo samafalka gaal iyo islaam iyo xayawaan iyo dhir iyo dal iyo dad mid waliba ixsaanka xaq buu kugu leeyahay ixsaankaasaana dadka lagu soo jiidanayaa marka tani waa ixsaankiiyo walaa maaha qofkaad wax siisay macnaheedu maaha inaad jeceshahay ee waa laga yaabaa adigoo neceb inaad kusoo islaaminayso ama kusoo hanuuninayso faqaalat markaa yuhuudiyadii baa waxay tidhi ajaarak illaahu ilaahay ha kaa badbaadiyey caashay min cadaabka qabriga ee waxiidhi way muslaxanaysaayo miskiin waxaa lagu yaqaanaa si uu dadka u beerlaxawsado inuu in yar oo uu ku irmaanaado u dhiibo oo wacdiya marka intii bay ku taabatay ducaya qaalat marka caaishatu waxay tidhi yaa rasuula allah ina annaasa la yucadabuuna fi lqubuur dadka xabaalaa miyaa lagu cadaabaya midbaa sidaa ii sheegtay wey faqaala rasuulu llaahi sal allahu calayhi wasalam wuxuu hi caa'idan billaah ilaahay baan ka magangelaya nacam weeye waa lagu cadaabaya caa'idan billaah aniguna ilaahay baan ka magangelaya قالت عائشة وحيت إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا وبحي بحتان فخصفت الشمس قرح دي باب المدولات فخرجنا وحنوبحني إلى الحجرة الكي اسكديرك هيدا هراء حافظة يمسكي انت ورحيت فاجتمع إلينا نساء تمر بان وصوروري وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا ونقصه جهيست wadaalika daxwatan goor barqaaday diidkaasina markaa maalinka wakhtigay madoobaatay laftiisa baa uu kuu sheegaya barqeh kulul فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول ثم ركع دون ركوعه ولبدي ركعدود iyo labadii sara joog waxaan u dadajinayaa waa inuu soo noqnoot ثم سجد وسجودي ثم قام الثانية ركعتي كانوا وقعي فصنع مثل ذلك سلاس وكلوب السمية ركع الله ركوع الله ضمه إلا أن ركوعه ركوع ليس إلا لكن وين لكن أن ركوعه ركوع ليس وقيامه يسر شوقي ركعة الدنب كترة دون الركعة الأولى ركعة كركو كترة وكيراية سر شوقه هرة ركعة هرة سر شوقي ليلة iyo rukuucaheedu way ka dheeraayeen kuwa ka dambe mulaaxadadaana la qabso weeye midiba midday ka sii horraysay ka yarta ayay ka dheertay baan u jeeda uma sajada wuu sujuuday watajallat ishamsu qoraxdiina way iftiintay falama insarafa markuu ka baxay salaadii qacada cala almimbar mimbarkiibuu ku fadhiistay fa qaala wuxuu yidhi fii maa yaquul wixii uu yidhi waxa ka mid ahaa sidaa soo socota marka iyada laftigeeda inuu mimbarka ku fadhiistayba halkan ka muuqatay oo aanu istaagin sidii jimcada la isu taagaya إن الناس يفتنون في قبورهم dadka waxa lagu ibtilaynaya lagu cadaabaya yuftanuuna fitnada mar haddii qabri la tilmaamay fitnadiisu waa cadaabu yowmahum cala naari yuftanuun maalinka dabka lagu cadaabayo wey ina annaasa yuftanuuna fii qubuurihim dadka qubuurtoodaa lagu cadaabaya ka fitnati dajaal sida dajaal cawal cadaabkiisoo kale isaga laftiisu cadaab u keensanaya waa lagu imtixaanayaana waa lagu fasiri karaa su-aalaa la weydiinaya sida kaa dajaal cawarba dadka u imtixaanee su-aalo u weydiiyo qofna ugu fashilmo qofna ugu dhaco ugu guulaysto qaalad caaishatu waxay tihi kunnaa waxaanu ahayn nasmacuhu nabigaanu maqlayni bacda daalika maalintaa kadib yatacawadu min cadaabi alqabr ilahay wuxuu ka magangeli jiray cadaab alqabriga afartii arrimood aynu dee inaga soo maraynay ataxiyaat siduu nabigu ilaahay uga magan gali jiray من عذاب القبر ومن ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال عذابك نار جهنم يا عذابك القبر يا فتنة النرشة يا جارد يا فتنة المسيح الدجال أفرتي الله لقى مجن قليوي ودعوينك يا أذكارتي أتحياتك كداشي الآخرين نوع آخر وكيفية بين كتبنا لو تكني صلاة ونوع كله أنا عائشة قالت وحيت رجاتني يهودية تسألني يهودية دني وإيتي من به رواية هرة المامي إن عائشة وتمد به شاك رواية رواية كصور نغنقنا بعضها يفسر بعض ويسفسر يعني رواية روحنا يترون أن يهودية أتتها لماذا أتت إليها محي قطمي تسألني ويد ورسني سوي فقالت وحيت لأعاذك الله من عذاب القبر فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أيعذب الناس في القبور قال عائدا بالله وتعجب إلهي بقى كم قنقلي معناه إلهي بقى كم قنقلي وجراوي فركب مركبا مركزه قاديد فولي يعني وانخصفت الشمس قرح دينا ويمدولاتي فكنت وحنها بين الحجر آه بين ال... بين الحجر مختنده دخلودا مع نسوه دمر بان لا جوغ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ويمي آه من مركبه ماشي وفوليبو كسو دغاي فاتى مصلاه هلكي ودك كتكينيه ايو يمي فصلى بالناس دكي بتكيه نبي عليه الصلاه والسلام سيده تكيينا واسدا فقا فقام فاطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام وسنجوب لبعض ثم ركع فأطال الركوع والركوع لبعض ثم رفع رأسه مدحه قرص وقاضي فأطال القيام وسنجوب صدحا ثم سجد مركز سجودا فأطال السجود بليرين ثم قام قياما سنجوب واستاغي أي سرك قابا وكفض من قيامه الأول كيهرين ثم ركع أيسر من ركوعه الأول ركوع ذي هرمت كقاوان بهاتنا أيه الركوعي ثم رفع رأسه ومدح كرسو قاضي فقام أيسر من قيامه الأول وسرجوب لبا ثم ركع أيسر من ركوعه الأول ثم رفع رأسه فقام أيسر من قيامه الأول أول وسرجوب صدحا فكانت وحا أهيد أربع ركعات وأربع سجدات أفر ركوعات لأفر سجودات وانجلت الشمس وراح لنفس لا هيكو إفتين فقال مركا النبي وحاول إنكم تفتنون ولا إذنكم امتحانيا في القبور كفتنة الدجال دجال امتحان كي سوكرا إذا مصامر إدورا قالت عائشة وحي تري فسمعت بعد ذلك وحن مقلين تاكذب يتعود من عذاب القبر marka sidaasay riwaayadan inoo badisay sirajoogyada saddexda sirajoogyadii labada ahaba halkana saddexda an Aisha tan Rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam salla fi kusufin kusuf tukaray dayax madooba ana afwan an ilaaha qarax madooba fi suffati zamzam meesha zamzam la ilaado meesha qalwada u gaarka ah zamzamka zamzam wuxuu ku yaalaa saa la garanaya maka kacbada agteeda dayaxmado qoraxmadoobaadku markii uu nebigu tukanayeyna madiinuu joogay idan waa ka sheekhu ka jawaabi doona muxuu tukaday arbaca rakacaat fi arbaci sajadaat afar rukuucood ayuu tukaday oo fi arbaci sajadaat afar sujuudoodah waa markaa maca arbaci sajadaat taasina way dhacday xadiidku waa saxiix duuna dikri sufa eraygaa sufada iyo samsamkaa la sheegay samsamka iyo meeshiisa iyada dayrkiisa taasi fa innahu shaad weeye bukhaarifku wuxuu khilaafsan yahay likulli riwaayaati asaabiqati wallaaxiqa riwaayooyinkii soo horomaray oo dhan iyo riwaayooyinka dambeeya intaba uu khilaafsan yahay marka waa shaad shaadna wuxuu ku jiraa riwaayad hadday shaad noqoto waa qaybahan la daliishanayo tacriifkiisuna wuxuu ahaa shaadka mukhaalafatu iqati liman huwa awhaqu minhu aw aktaru cadadan waa ninkii iqada ahaa oo khilaafa ninkasii iqaysan ama wuxuu khilaafayaa dad kale oo isaga la miisaana laakiin ka tiro badan rag ay isku mustawayen xagga iqada iyo darajada laakiin ka tiro badan marka xadiidkiisa waxaa loo bixinayaa waa shaad ka soo hor jeedana maxfuud baa la idhaa isagoo daciifa hadduu khilaafo nin fiqaana xadiidkiisa munkar baa la idhaa ninka fiqada xadiidkiisana waxa loo bixinaya macruuf marka waa qaybaha aqsaam alxadiid fi cilm alistilaah baa la idhaa marka sheekhu markuu ku leeyahay innahu shaad xadiidkani waa shaad shaadkii cilmiga naxwada maaha أما الشاذ كي لغو يقال في علم القراءات ماها لكنه شاذ في علم الاصطلاح في علم اصطلاح الحديث أو أصول الحديث وده شادك في علم القراءات معنى قاروا لها وقراءتها لصد ناته هير صحيحها قاسيس ناته مركان حد التواتر قارين أيام على دحنا يلا هذه قراءة شاذة وإن كانت روايتها صحيحة لكنها لم تصل إلى درجة التواتر شاذك bahalkan la yiraahdo sarfiga iyo naxwada iyana macna gaar ah isaguna oo waxa uu ahaa eray luqada waalid ku ah laakinahu qariib marka waa kuwa yiraahdo ash-shadh yuhfaz wala yuqas alayhi shadka waa la ilaashan doonaa uu marka cilmi cilmiga luqada la joogo ama sarfiga ama naxwada shadku ceeb ma aha waxa weeye sidanna way sidanna way jirtaa sidanna eraygu u badan yahay sidanna uu ku soo aroray labadaba waa la isticmaali karaya يحسبون ويحسبون لبدا ولا استعمال كره مروجي وايه وملاحظات كلا تاسي لكن وحنا لو جيدنا اون زمزميه صفق halkaas ma ahayn meesha uu nabigu ku tukaday Makka iyo Madiina kala ah an Jabir ibn Abdullah qala wuxuu yiri ka safat marka raga uu ka yimid mukhalafadana waa raga taabiciinta ka hooseeya عن جابر بن عبد الله قال وحرك صفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت جينا رجع قرح المدوات في يوم شديد الحر مالك كل الكيس الدرين الكانا وحل أبو فائده عبسده هي عبادة أصحابته أهد الضمي صلاة لقو أخرية بقرة إيا سورة هدان السراجوب هذا إيا الركوع هذا بآد نور نيرين أيضا أربعين كي خمسين كان لعيا حق حرارة مركا لا يقف وخمسينات كي لقو دوية markaas haddana waa duhur baana la taagan barqo ila duhur ayaa la wadaa lamana damqanayo ididku waligiiba ha shubmo naartii baa dadka u muuqanaysa fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama biasxaabi asxaabtiisuu tukiyey fa ataala alqiyaama sanajooggii buu dheereeyey xataa jacaluu ilaa ay bilaabeen jacala waa bimacnaa sharaca asxaabtiibaa waxay bilaabeen yakhiruuna inay daataan dadka qaarkood baa suuxay qaarkood baa miyir doorsoomay laysu joojin maayo wax ka weyn baa laga cararaya uma rakaca wuu rukuucay fa aaara rukuucdii buu dheereeyey uma rafaca wuu soo tooso fa aaara asala joog laba uma rakaca haddana wuu rukuucay fa aaara uma rafaca fa aaala kan fa aaaladan dambe markaa waa ictidaalka waa laba rukuucood iyo laba sujuudood laakiin kan u dambeeya ee uma sajada ka horeeya waa ictidaal marka ictidaalka laftiisa inuu dheereeyey ayaad isna garanaysa uma sajada wuu sujuuday sajdatayn uma qaama wuu istaagayo fasanaca naxwa min dalik wax u dhow buu sameeyey kii hore wajacala wuxuu bilaabay isagoo salaada ku jira yataqadamu inuu hore u dhaqaaqo uma jacala yataahar mar kalena wuxuu bilaabay inuu dib u boodo taasina wuxuuna muujinaysaa salaada inaanay jabinaynin dhaqdhaqaaqyada mar iyo laba iyo waxaas sida madhabu shawaafici ay yidhaahdaan saddex xarako ama saddex tallaabo hadduu ficilku gaadho salaada wuu buriyaa marar badan oonu burinayn baynu nebiga arkaya fa kaanat arbaca rakacaat wa arbaca sajadaat kaanuu yaquuluuna waxay odhanayeen carabta odhan jiro dhaqankoodu ahaa ina ashamsa waalqamar لا ينخسفان لموت عظيم آه كانوا يقولون مركا وحي أهايان ويل هذا يقولون مثل لا يقولون كانوا وحي يقولون كويل هذا إن الشمس والقمر قرح يضيح لا ينخسفان ومن مذوبادان إلا لموت عظيم من عظمائه إلا لموت عظيم قفوين كيرين ومن عظمائهم تدكود واوين كميرا وحيوان جنة والقراح من يديحن حتى أركتان يقول مدوبادي أيها ما أنت قف وين أيها بنتي وإنهما آيتان من آيات الله أي نبي وخطبتي النبي قال سعودته وحو ضدك هذا البوت شهدين يا مركي كي جاهلية وشيغ إلى وحو يري إساقوا ديريفين وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما وإذن أركتينيا يريكموهما وإذن أركتينيا قرح لي الضيح لبدا آيضا فإذا خصفت مركي مدولات آيضا فصلوا حتى تنجليا تكذا إلى إعطاني وحسال أولين سيلا نافع كقورة نوين بالنتيا نوين بالنشي كقورة آيضا كلها أركتان إلى إنت إفتيما يتكذا نوع آخر عن عبد الله بن عمرو قال خصفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر فنودي الصلاة جامعة انت النبي أمر بحيبة على النواقي الصلاة جامعة بلي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ركعتين وسجد فصلى وحتكي نبي ضدكي رسولك إلهي وحتكي بالناس ركعتين آه لبر ركوعات وسجدة هي ركعة ثم قام واستاغيو فصلى وتكري ركعتين وسجدة آه لبا آه ركوعات هي ركعة قالت waxay tiri Aisha ma rak'atu ruku'an ma ruku'in ruku' qad waligay ولا سجدت منان ولا سجدت منان سجود سجودا قط ولغي كان أطول منه كديرا ولغي ركوع يسجود تا كدير ما رأيت وتا تدك قاركود حجين بوايو هروسي كفاي marka halkan uu rak'atayn wa sajda iyo rak'atayn wa sajda rak'atayn daasina waa laba rukuucood wa sajdataynina waa rak'ad marka rak'ad laba rukuucood leh iyo ragcad kaloo laba rukuucood leh oo ereyga sajda mararka qaarkood baa ragcad loo isticmaalaa sida ereyga ragca marna ragcadda loogu isticmaalo marna rukuucda loogu isticmaalo sidaas sidaa marka ay ku suuragalta ay ku fasireen culimadu waas waa tanna markaa waxaad ka arkaysaa uun inay tahay uun laba ragcadood oo caadiya inay tahay baan u jeedaa tii horu inay la mid noqonayso ay tahay nooca kolka loo eego istidlaalka uu sheekhu nawcun aakhar u keenay iyadana culimada qaarkood waxay leeyihin ma waxbayaan la awilinayn nawcun aakhar waa kan sheekhu keenay waxa weeye laba rukuucood iyo hal sujuudiyana waa sujuudiyan labada ku naqaano mid noqdayana taana la sheegay عن عبد الله بن عمرو قال وحري كسفت الشمس وين مذوبات قرحة فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجدتين وحرت كذا إلى ركع عوض إيه إيه لبس سجودات معناه وحر الركوع إلى الركوع عوض إيه لبس سجودات ثم قام واستاغ فركع ركعتين إلى الركوع عوض وسجدتين ثم جلي عن الشمس julli yani shams qoraxdii baa la faydo ilaahay ka qaaday madow marka tan iyaduna waxa ay noqonaysaa un aan labadii rukuucood iyo labadii sujuudood weey وكان عائشة تقول وحيولين ما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجودا ولا ركع ركوعا أضول منه ركوع يسجود كدير تا أنكو أركي قرح مدوبات مو سجود النبي تاسو باقو ديري عن عائشة أنه لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نبي ويسيستيف وأمر وحفري أمر ببحيه الله يرى فنودي ولا نواقع أن الصلاة جامعة فقام واستاغ فأطال القيام في صلاة سلاتشوقي وديري صلاة قالت عائشة وحيت فحسبت وحن كقياس أنا ملي قراءة سورة البقرة سورة البقرة انت لا اخريها يو الا غتاغنا marka iyadu demay maqlayn qiyaastii un bay bixisay qirada may maqlayn qiraa'ata surah al-baqara darka inta la surah al-baqara ayaan malay in surah al-baqara la akhriya la gitaagna thumma raka'a marka suu rukuucay faadala rukuu' rukuucii uu dheereeyay thumma qala wuxuu sami'a Allahu liman hamida ثم قام مثل ما قام حتى نو استاغي انتي او تاغنا او كلا او ولم يسجد ما سجودين با سرجوب لبا ثم ركع والركوع فسجد وسجودي ثم قام واستاغي فصنع وحو السماء مثل ما صنع وحو السماء ركعتين لبدي الركوعات يا وسجده يا ركعات ثم جلس وفريستي وجلي عن الشمس تاسنا ونوع كلا يدنا نوع آخر عن عبد الله بن عمرو قال انكشفت انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقام الذين معه كوي كحيغينا ويستاغين فقام قياما طويلا سلاجوق دير بيستاغ فاطال القيامة فقام قياما ده هرت سلاجوق بو استاغيو فاقام القيامة مركز ديري ثم ركع فاطال الركوع والركوع يسلاجوق سخيغا ثم رفع راسه مدحو كور سو قاد واعتدال تبو قلي وسجد فاطال سجوده macnaheedu waxa weeyaan waa ragcad caadiya uun taa hore waa sira joog dheer iyo rukuuc dheer waxaa ku sii xiga uun wasajada faadaala sujuud uma rafaca ra'sahu madaxuu sujuudii ka soo qaaday wa jalasa wuu fadhiistay fadhigani de waa kii u dhexeeyey labada sujuudood xadiidka hore iyo kanba ku xusanay faadaala sujuud sujuuddii buu dheereeyey cafwan faadaala aljuluus fadhigii labada sujuudood u dhexeeya gaabnaa jirayna wuu dheereeyey ثم سجد مركز سجودي لبا سجوده فاضال سجود سجودينا وو ديري ثم رفع رأسه مركز ثم رحي كرو سو قاده وقام واستاغ فصنع وحو سمي في الركعه الثانيه الركعه لباده مثل ما صنع وحو سمي في الركعه الاولى ركعتي هره marka ragcadii hore waa ragcad kaliya oo leh hal sara joogiya rukuuc iyo sujuudaheedii hadha dheeraadeen laakiin waa ragcad qura musli xadiidkaas ku muujinayo tii labaadna wuxuu sameeyey wixii uu tii hore sameeyeyo min alqiyaam walrukuuc walsujuud waljuluus intiiba sarajoog iyo rukuuc iyo sujuud iyo fadhigii labada sujuudood u dhexeeyey intiiba wuu sameeyey waa laba ragcadood bay markaa noocan sheegaya fajacala wuxuu bilaabay yanfukhu inuu buuftaamo buufta guro fii aakhiri sujuudi sujuuddii ugu dambaysay من الركعة الثانية ركعة اللبعض أيا فوف بضان أسميه ويبكي وأنؤي نبي عليه الصلاة والسلام وأنؤي ويقول حلي ألم تعدني هذا ميانا تائب بلنقاري وأنا فيه من يقول نحجوه ألم تعدني هذا ميانا روحا إيب بلنقاري إلهيو ونحن نستغفرك أنك كبرينا ilaahay buu la garnaqsanayaa ama su'aalo weydiisanayaayo sujuudana wuu ku jiraa waa buuftaamayaao waa ooyayaa wuxuu le ilaahayow soo tadii ballanqaatay inaadan ummaddan cadaabin intaan anigu dhex joogo ilaahayow soo tadii ballanqaatay ummaddan inaadan cadaabin wahum yastakfiruun iyagoo dembidhaafku weydiisanaya wamaa kaana allaahu mucadibahum anta fiihim wamaa kaana allaahu mucadibahum wahum yastakfiruun labada arrimood laba ammaan baa ummaddan hore ay u haysteen laba ammaan baa ballan qaado intaan dhex jooga inay ammaan cadaab ka yihiin caama iyo inta ay istikfaar wadaan inaanad cadaab caamo kii ummadii hore ku halaagin ilaahay usoo tadeecanka ay ballan qaado markaa waa sujuudda intii laga maqlayuu ku ducaysanaya عتاب إلهي وعتاب يا رسول صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه ملحكر وقاضي وانجلت الشمس قرح ذي نواب فيدنتي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي هو استاغي فخطب الناس ضدك بخطبة أخرية فحمد الله وأثنى عليه إلهي بكم هذا قوار أمانة ثم قال تبتلوح خطبة أسوأ أخرية والله أعلم